asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galab wanaagsan jimco wanaagsan meel walba oo aad joogtaan waxaad naga dhagaysanaysaan xarumaha kala duwan ee idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo guud ahaan caalamka oo aad nagala socotaan baraha bulshada iyo barteenna life streamka waxaa tan iyo saaka aad soo dhegaysateen warar barnaamijyo iyo muxaadaraad kala duwan xilligaanna waxaan soo gaarnay xilligii aad dhegaysan jirteen barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee sahanka dhaqaalaha waxaa barnaamijkaas aalaaba halkan inooga soo jeediya walaalkeen cabdilfataax abuumuxsin aad baad u mahadsan tahay walaalka cabduhaab maxamed bukhaari
جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaartayna dhegaysanaysaa ku soo dhowaada barnaamijka sahanka dhaqaalaha oo toddobaad waliba maalinta jimcaha hadaan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee andalus toddobaadkan barnaamijka waxaan ku qaada dhigi doonnaa khayraadka shidaalka ee dalkeenna halka uu gaarsiisan yahay inta lagu sheego xajmiga shidaalka ee soomaaliya iyo xogo kale oo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha shidaalka ee dalkeenna waxaa nagala qayb galaya qaar ka mid ah aqoonyahanada soomaaliyeed adinkuna waxaad nagala socotaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo baraha aan ku leennahay internetka ee soo dhowaada mar kale
فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى waa hagaag shidaal ama betrool oo lagu naanayso dahabka madow waa erey kulminaya dareere adag oo ka kooban haydrokarboonka fudud iyo midka culus intuba shidaalka waxa uu ka kooban yahay dareerayaal kala duwan sida naftada bensiinka iyo gaaska shidaalka waxaa laga soo saaraa lakabyada hoose ee dhulka waxaana laga soo saari karaa dhulka berriga iyo gunta badda intuba markii isagoo khaam ah la soo saaro waxa uu maraa marxalado kala duwan oo sifayn iyo kala shaandhayn ah haraadiga shidaalka ayaa sidoo kale laga sameeyaa waxyaabo kala duwan sida dharka kosmatikiska maadooyinka wax lagu bacrimiyo qaar ka mid ah dawooyinka iyo tobannaan shay oo ay ka mid yihiin wax waliba oo balaastig ah sida wax waliba oo caag iyo bac ka samaysan iyo wixii la mid ah taariikhda shidaalka waxaa la sheegaa inuu yahay dareere ka samaysmay haraadiga noolayaal dunidan ku noolaa laba boqol iyo konton milyuun oo sano ka hor isha ugu badan ee shidaalkani waxaa la sheegay inay tahay haraadiga diinasawraadka oo ahaa xayawaano aad u waaweyn oo dabar go'ay kuwaasi oo saynisyahanadu ay ku sheegeen inay dhulka joogeen boqol iyo lixdan milyuun oo sano ka hor intaba aan aadanaha la abuurin saynisku waxa uu sidoo kale sheegay in haraadiga diinasawraadka oo keliya uusan ka samaysmin shidaalka ee sidoo kale uu ka samaysmay haraadiga noolayaal isugu jiray dhir iyo xayawaanno badda iyo berrigaba ku noolaa ka hor diinasawraadka weliba ka horreeyey malaayiin sano dhiicaanadii noolayaashan ee malaayiinta sanno aasana oo la kulmay cadaadiska iyo heerkulka daran ee dhulka ayaa ugu dambayntii waxay noqdeen dareerahan maanta la adeegsado ee qaaliga ah mu'ariqiintu waxay sheegeen in markii ugu horreysay ee la iktishaafay shidaalka ay ahayd qarnigii afaraad ee dhalashadii nebi ciise kadib ciddii ugu horreysay ee soo saartana waxay noqotay shiinaha oo shidaalka ay u isticmaali jireen inay ku umi bixiyaan biyaha cusbada leh keliya si ay u soo saartaan milixda qarnigii siddeedaad ee miilaadiga sidoo kale khilaafadii muslimiinta ah ee xadaaradda ku cambaxday ee cabaasiyiinta ah ayaa daamurta ama laamida oo qayb ka ah shidaalka khaamka ah u isticmaashay inay ku dhisaan waddooyinka caasimadoodii ay dhisteen ee magaalada bakhdad xilligaasi waxaa la sheegay in shidaalka aan la faagi jirin balse laga faa'iidaysan jiray oo keliya marka uu bannaanka yimaado waana taasi sababta loo sheego in baabilyiintii xitaa shidaalka ay adeegsan jireen hase ahaatee wuxuu khilaaf adagii ka taagan yahay ciddii ugu horraysay ee shidaalka u soo saarta qaabkan casriga ah wuxuuna inta badan loolanku u dhexeeyaa dowladaha ruushka iyo maraykanka oo iyagana ka mid ah dalalka haysta kaydadka ugu badan shidaalka adduunka moscow waxay sheeganaysaa in sannadkii kun siddeed boqol lix iyo kontonkii ceelkii ugu horreeyey ee shidaalah laga qoday dalka azarbaijaan oo xilligaasi ka mid ahaa midoogii sofiyeetka magaalada bako ee caasimadda ah ayaan ahayd meeshii ugu horraysay ee ceelka laga muday taasoo hadda lagu naanayso magaalada suweyda sababo ku aadan khayraadka badan ee naftada ee ay hodanka ku tahay welina azarbaijaan waxay ka mid tahay dalalka ugu hodansan xagga shidaalka guud ahaan caalamka waxayna haysataa kayd gaaraya toddoba bilyan oo barmiil si kastaba shidaalka wakhti hore ayuu aadan u ikhtishaafay hase ahaatee ahmiyaddiisu waxay cirkaas ku shareertay qarnigii sagaal iyo tobanaad markii uu qarxay kacdoonkii warshadaha ee ka bilowday galbeedka yurub lana soo saaray matoorada waana mid ka dhaqaajiyey warshadaha si loo daboolo baahiyaha dadyowga caalamka waana mid ka sahlay isku socodka berriga badda iyo hawaduba shidaalku waxa uu noqday isha horumarka ee casrigan oo ay ku tanaadeen ummado badan kuwa carabtaba ha ugu horreeyaane inkastoo dunidu ay ku jirto geeddiga looga hayaamayo adeegsiga shidaalka oo kaalinta ugu firfircoon ka qaata dikhowga hawada haddana weli shidaalku waa tamarta loogu adeegsiga badan yahay guud ahaan caalamka inkastoo hay-adaha tamarta caalamka ay sheegayaan in shan sano kadib boqolkiiba konton hoos loo dhigi doono adeegsiga shidaalka adduunka shidaalka waa hanti istaraatiiji ah marka la eego dhaqaalaha caalamka waana isha ugu weyn ee ay ku tiirsan yihiin dowlado badan oo ay ka mid yihiin kuwa khaliijka ee hodanka ah dowladaha sida wanaagsan u maareeyey dakhliga ka soo xarooda shidaalka waxay noqdeen kuwa ugu hantida badan guud ahaan caalamka sida uu daabacay wargeyska inta badan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ee the economist celcelis ahaan dakhliga fardiga ah ee qaar ka mid ah dalalka khaliijka ayaa gaaraya ku dhowaad boqol kun oo dollar sannadkii halka dakhliga fardiga ah ee dadka ku nool waddanka ugu dhaqaalaha badan guud ahaan caalamka oo maraykanka ah uu yahay shan iyo lixdan kun oo dollar oo keli ah shidaalka ayaa weli ah badeecada loogu iswidaarsiga badan yahay guud ahaan adduunka oo dhan ganacsiga shidaalka ayaa sannadkii labadii kun labiyo labaatankii wuxuu gaaray hal trilyon iyo afar boqol iyo konton bilyan oo dollar waxaana kororka sannadkaasi oo keliya lagu sheegay boqolkiiba afartan iyo lix oo ah lambar aad ugu dhow boqolkiiba konton sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka ku cambaxay saliidda kaasi oo maalin waliba soo saara shidaal gaaraya labiyo toban malyuun oo barmiil iyadoona sannadkii sacuudiga uu shidaalku ka soo xareeyo adduun lacageed oo gaaraya ku dhowaad laba boqol iyo konton bilyan oo dollar oo dakhliga dalka sacuudiga ka ah boqolkiiba lix iyo toban dhibic labo shiinaha ayaa ah dalka ugu badan ee dhoofsada shidaalka caalamka wakaaladda wararka ee royters ayaa qortay in shiinaha uu sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii dhoofsaday shidaal gaaraya shan boqol lixdan iyo saddex dhibic sagaashan iyo sagaal malyuun oo tan taas oo ka dhigan in shiinuhu uu maalin waliba iibsanayey shidaal gaaraya koob iyo toban dhibic siddeed iyo labaatan malyuun oo tan taa oo ka dhigan korar boqolkiiba koob iyo toban ah marka loo barbardhigo shidaalkii uu shiinuhu iibsaday sannadkii ka sii horreeyey ee labadii kun labiyo labaatankii dalka labaad ee shidaalka ugu badan adduunka dhoofsada waa maraykanka xogo uu daabacay maamulka hay-adda tamarta ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in washington tan iyo bishii noofembar ee sannadkii labadii kun saddex iyo labaatankii ay si maalinla ah u iibsanayso shidaal gaaraya lix dhibic afartan iyo siddeed malyuun oo barmiil maraykanka sidoo kale waa dalka koowaad ee soo saara shidaalka ugu badan adduunka oo dhan wuxuuna soo saaraa labiiyo toban dhibic sagaashan iyo saddex malyuun oo fuusto maalin waliba halka sacuudigana uu soo saaro labiiyo toban malyuun oo gaw ah hase haatee waddanka haysta keydka ugu badan ee shidaalka adduunka ah waa venezuela sida lagu sheegay taqriir lagu daabacay websaytka inta badan ka faallooda arrimaha saliidda ee oil barays oo ka soo baxa waddanka maraykanka venezuela waxay haysataa kayd shidaal oo lagu sheegay in ka badan saddex boqol oo bilyan oo barmiil oo ah inta hadda diyaarsan oo venezuela ay lacagaysan karto waxaana ku soo xiga dalalka sacuudiga iiraan iyo kanada afrika marka la joogo libiya oo ah dal ay qaybsadeen gaalada iyo dabadhilifyadooda ayaa ah dalka ugu soo saarista badan shidaalka qaaradda afrika wuxuuna maalin waliba soo saaraa shidaal gaaraya hal dhibic boqol siddeetan iyo sagaal malyuun oo barmiil sida laga soo xigtay hay-adda obeg hase haatee dhaqaalaha ka soo xarooda shidaalkan waxa uu gacangelayaa dowladaha shisheeye ee dalkaasi xoogga ku haysta sida turkiga ruushka iyo imaaraadka aan u imaano markan khayraadka shidaalka ee soomaaliya soomaaliya waxay leedahay khayraad badan oo shidaal hase haatee laga raagay ka faa'iidaysigiisa waxaa shidaal baaris laga bilaabay dalka soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol toddobiyo kontonkii ka hor xurriyad kusheegga saddex sano waxaana isaga dembeeyey sharikado badan oo ay ka mid yihiin eni exon mobel shell kanoko iyo kuwa kale oo ay ka mid yihiin shefron intii ay jirtay dowladdii kacaanka ceelasha shidaalka ee soomaaliya laga soo calaamadeeyey waxay ahaayeen konton iyo laba ceel منذ خمسينات القرن الماضي عرف الصومال بأنه بلد نفطي laga soo bilaabo kontameeyadii qarnigii la soo dhaafay soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inay tahay dal hodan ku ah saliidda waxaana halkaasi isaga dabategay shirkado galbeedka laga leeyahay si ay halkaasi ay shidaal baaris uga sameeyaan sahmintaasina waxay socotay sannado badan shirkadaha baaristaasi qaybta ka ahaa waxaa ka mid ah shefron eni exon mobel iyo shell natiijooyinka ugu badan ee baaritaannadan waxaa la shaaciyey siddeetameeyadii iyadoona shirkadahan ay ku guulaysteen inay qodeen konton iyo laba ceel حيث نجحت تلك الشركات أخيرا من حفر 52 بئرا في الصومال ceelashan kuwa ugu caansan uguna shidaalka badan waa toddoba ceel oo ku yaala koonfurta iyo waqooyiga soomaaliya kuwaasi oo labo ka mid ah ay gaas yihiin waxayna kala yihiin kismaayo baraawe afgooye baardheere garowe holhol oo gobolka sool ah iyo lughaye oo gobolka udal ka tirsan ceelashan ayaa noqday kuwa shidaalka ku jira afrika aan horey loogu arag oo sharikadihii qodayey xitaa ay la fajaceen sidaba uu sheegayo abuukar xaaji maxamuud oo ka tirsanaa shirkaddii sheel ee heshiiska shidaalqodista kula jirtay dowladdii soomaaliya toddobaatameeyadii sheel baa horta i keentay soomaaliya markii aanu nimina waxaanu bilownay kii bishii februari waxaanu bilownay qodista ceelka ku yaala lixdan kilomitir baaldheere iyo faaffaxdhuun dhexdooda haddii aan kaaga warramo ceelkaas shirkadda qodaysay waxay ahayd shell holland ayaa qodaysay ceelkaas wuxuu ahaa afar kun oo mitir in la qodo estimationkiisu sagaal boqol oo mitir markii aanu maraynay gaas baanu ku dhex dhacnay dabeedna waxay noqotay in safety la galo oo laga kala cararo ilaa la xidho gaasta waxaa dhacay ceelkii waanu qodnay waanu qodnay waa dhaafnay gaastii waxaa dhacday ceelkii wax badan baanu kala kulannay saddex kun iyo sagaal boqol iyo labaatan markaan iyo konton markaanu maraynay mitir oo shan iyo afartan mitir noo harsan tahay weliba inuu nagu soo boqdo aad bay halis u tahay marka iyadaa sababto waxaa weeye waxaa yimi nimanka qarxiya ceelasha batroolka marka la qodo kambaniga qodaa marka uu meel marayo waxaa yimaada dad la yidhaahdo fellow batrool iyagaa ceelka markaa qarxiya halkaa markay maraysay holland waxaa igala soo hadlay nin madax ah oo executive secretary-ga shell holland wuxuu igu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ninka company maanka ee meesha jooga wuxuu igu yidhi waxaad ku tidhaahdaa ceelka waxaa loo bixinayaa fortex one in africa baadheera one lama yidhaahdo buu yidhi fortex one baa la yidhahda fortex one-na sida aan taariikhda ku hayay wuxuu ku yaalay badda north sea ee scotland waa ceel aad u badiya oo batroolkiisu aad u badan yahay
cidi iskuma haysato in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka haysta kaydka ugu badan shidaalka adduunka hase ahaatee lambarka ay soomaaliya kaga jirto dowladaha haysta kaydka ugu badan shidaalka adduunka iyo qaaradda afrika ayaa la isku maandhaafsan yahay aragtiyo badan ayaa sheegaya in kaydka shidaalka ee soomaaliya uu ka badan yahay boqol koob iyo toban bilyan oo barmiil oo ah keliya inta hadda diyaarsan ee soomaaliya ay lacagaysan karto halka kaydka guudna uuba ka badan yahay siddeed dhibic saddex tiriilyan oo barmiil sida ku cad taqaariir iyo diraasado ay horay u soo saareen hay-ado caalami ah iyo kuwo maxalli ah intuba waxaana hay-adahaasi ka mid ah machadka diraasaadka ee heritage tirakoobyadaasi oo soomaaliya ka dhigaya dalka lixaad ee ugu shidaalka badan guud ahaan caalamka soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu hodansan caalamka soomaaliya waxa ay ka mid tahay wadamada ugu shidaalka kaydka badan caalamka waxaa keliya ee soomaaliya marka ay shidaal timaada ka horeeya wadanka venezuela oo ay ku jiraan in ka badan laba iyo labaatan trilyan oo barmiil qiyaas ah waxaa ku xiga wadanka sacuudi arabia waxaa ku xiga wadanka iiraan waxaa ku xiga wadanka canada waxaa ku xiga wadanka ciraaq waxaa kaalinta lixaad ku jira soomaaliya oo shidaalka kaydka ah oo ku jira waxaa lagu qiyaasayaa sideed trilyan iyo saddex boqol oo bilyan oo barmiil waxaa dalkan laga soo saari karaa in ka badan boqol iyo kow iyo toban bilyan oo baramiil boqol iyo kow iyo toban bilyan oo baramiil marka aad sideed bilyan barbar dhigto way ka yar tahay boqolkiiba shan boqolkiiba afar saddex dadka xisaabta ku talax tegay ayaa xisaabin kara waddankan wadamada uu ka qanisan yahay waxaa ka mid a yurub waxaa ugu qanisan waddanka norway oo shidaal waalana haysta waxaa kaloo wadamada qaniga ka mid a ee lacagta waalana haysta shidaalkana soo saara kuwait imaaraadka gaaska waxaa ugu horeeya wadanka qatar wadamadaas marka soomaaliya la barbar dhigo shidaalkooda ma badna shidaalka soomaaliya badankiis waxa uu ku jiraa dhulka beriga ah baaritaanadii hore ee lagu helay labiyo kontonka ceelna waxaa badankood laga sameeyey dhulka beriga ah sida oo ay tahayna badda soomaaliya waxaa ku jira shidaal aad u badan wasiirkii hore ee kooxda riddada u qaabilsanaa bitroolka iyo macaadinta cabdirasaaq cumar maxamed ayaa sheegay in badda soomaaliya ay leedahay in ka badan laba boqol oo baloog ama xirmooyin shidaal ah mid kastaana uu ku fadhiyo masaafo dhan konton kun oo kilomitir oo isku wareeg ah
annaga horta waxaan culayska saaraynay dhanka badda dhanka beriga culays ma aanan saarin sababtan waxaa waaye marxaladda amni ee dalka uu ku sugan yahay ayaa waxay fududdahay in shidaalka badda ku jira lasoo saaro marka la barbar dhigo shidaalka beriga ku jiro maadaama ay saas tahay waxaan culayskayna saarnay dhanka badda waddanka soomaaliya wuxuu leeyahay ilaa laba boqol iyo lixdan laba boqol iyo in ka badan oo block oo badda waxaan ka hadlaya keliya offshore marka la yirahdo ama badda marka laga hadlayo ilaa iyo haddana shirkadaha aan heshiiska la galnay haddii aa fiiraysa maabkaas tusaale ahaan waa arkaysaa inta xirmo ama block ee aan bixinay waxaa ka mid ah wuxuu sidoo kale ninkani sheegay in mid ka mid ah ceelasha shidaalka ee badda soomaaliya laga soo calaamadeeyey ay ku jiraan konton bilyan oo barmiil oo shidaal khaam ah sida ay u sheegtay sharikad ka mid ah kuwa ameerikaanka ee ay murtadiintu heshiiska kula jiraan hal ceel oo ku yaallo galmudug in yacni ay ku jiraan fifty billion barrels oo crude oil inay ku jiraan oo leeyers isdul saaran oo weligeed la arkin adduunka kama dhacda laba leeyer oo iskor saaran oo midna uu crude oil u yahay midna uu gaas yahay adduunka ma dhacdo oo ay dhaheen wuxuu noqon doonaa yacni oil fieldkii ugu weynaa adduunka la helo wuu noqonayaa sababta waxaa tilmaamaya geological structureka iyo two d seismiga sidoo kale mid ka mid ah barofesoorada ahna falanqeeya arrimaha dhaqaalaha soomaaliya ayaa sheegay in isagu uuba yaqaano hal ceel oo ku yaala aagga magaalada kismaayo oo maalintii laga soo saari karo hal milyan oo barmiil keligiisa muddo boqol sannadood oo xidhiir ah
dhinaca shidaalka khatartiisa waa lahaadee matala kismaayo ka sug waxaa ogahay ceel hal milyan oo fuusta laga soo saari kara maalintii muddo boqol sano ah oo jiri karaa gaxogaan raadinaya ceelkaas keliya maaha shabeellada keliya toddoba baloog iyo baraa ku taal shidaal waxyaaba waxaa jira shidaalka ka qaalisan xataa oo waddanka laga helaayo oon shidaalba loo baahdeen la haddaa isku sheegto ama ogaat maxaa u ogaata lafteeda dembi ah haddii soomaaliya ay soo saarato inta uu sacuudigu soo saaro maalin waliba oo ah labiyo toban malyuun oo barmiil muddo labaatan sannadood ahna ay soomaaliya waddo soo saarista labiyo tobanka malyuun maalin kasta muddada labaatanka sannadood ee xidhiirka ah waxay soomaaliya isticmaali kartaa keliya siddeetan iyo lix bilyan oo barmiil haddii meesha ugu yar ee shidaalka soomaaliya lagu qiyaaso aan ka soo qaadanno gaar ahaan qaybta badda oo keliya sida ay sheegaan dowladaha cadowga ah ee isugu jira carabta turkida iyo kuwa reer galbeedka waxay ku sheegaan soddon bilyan oo barmiil oo gaas u badan sharikadaha arrintaasi shaaciyeyna waxaa ka mid ah sharikadda sahminta saliidda ee t g s oo laga leeyahay dalka norway waxaa kaloo arrintaa daabacday wakaaladda wararka turkiga ee anadol
sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii shirkadda t g s waxay shaacisay arrin mucjiso ku noqotay caalamka kadib markii shirkaddu shaacisay xogo aan la filanayn oo ah inay soomaaliya leedahay keed shidaal oo gaaraya soddon bilyan oo barmiil oo cruud oyl ah kuwaas oo laga helay keliya shan iyo toban baloog oo dhanka badda ah soddon bilyan oo barmiil haddii laga faa'iidaysto waxay beddeli kartaa xaaladda soomaaliya waxayna wanaajin kartaa nolosha mustaqbalka ee dadka soomaaliyeed balaayiintaasi barmiil waxay u dhigantaa saddex laab inta ay haysato aljeeriya waxayna soomaaliya sidaa ku noqonaysaa waddanka saddexaad ee ugu shidaalka badan guud ahaan waddamada afrika waxaana ka horeeya keliya liibiya iyo nigeriya من حيث احتياطيات النفط بعد كل من ليبيا ونيجيريا haddii xitaa sheegashadoodan oo keliya aan ka soo qaadanno soomaaliya weli waxay ka mid tahay dalalka ugu hodansan xagga shidaalka adduunka oo dhan waxayna kaalinta caalamiga ah ka gelaysaa qiyaasta waddanka shan iyo tobanaad ee ugu shidaalka badan adduunka iyo dalka saddexaad ee ugu shidaalka badan afrika waxaana ka horreeya oo keliya liibiya oo haysata afartan iyo siddeed bilyan oo barmiil iyo nigeriya oo haysata soddon iyo toddoba bilyan oo barmiil kooxda riddada soomaaliya oo sannadkii labadii kun saddex iyo tobankii laga saaray kumeelgaarnimada gaaladun ay u aqoonsadeen dowlad soomaaliyeed si ay ugu saxiixdo khayraadka waddanka ayaa ku dhawaaqday in isla xilligaasba ay xaraashayso in ka badan saddex boqol oo rug oo shidaal ah sharikadii xilligaasi heshiisyada lala galay waxaa ka mid ah som oil and gas oo goor dambe baxsatay magaca costalaine exploration sharikaddan waxay sahmin ku samaysay laga bilaabo kismaayo ilaa iyo hobyo oo dhanka badda ah iyadoona sahmisay ugu yaraan saddex aag oo kala duwan masaafada ay baaritaanadu ku samaysayna waxay gaarayaan ilaa labaatan kun oo kilomitir oo ay sahmisay intii u dhexaysay sannadihii labadii kun shan iyo tobankii ilaa labadii kun lix iyo tobankii oo keli ah sidoo kale sharikadihii kooxda riddada ay heshiisyada xaaraanta ah la gashay waxaa ka mid ah sbectram oo iyaduna baartay koob iyo labaatan kun oo kilomitir heshiisyada kala duwan ee murtadiinta gaaladu ay ugu saxiixayeen khayraadka shidaalka ee soomaaliya waxay socdeen muddo labiyo toban sannadood ah hase ahaatee tan iyo intaasi ma jirto wax u suuro galay oo ah in si toos ah ay shidaal soomaaliya uga soo saaraan welina baaritaanadu waxay marayaan heerka loo yaqaano tridhi sesmentiga oo ah deetada labaad ee laga diyaariyo eriyada sahminta laga sameeyey heshiiskii u dambeeyey ee shidaal baaris ah waxay murtadiintu la galeen dowladda daaqiyadda ah ee turkiga taas oo qayb ka ah baloogyo badan oo shidaalka badda ah kuwaasi oo dhaca inta u dhexaysa hobyo ilaa iyo magaalada kismaayo labo ka mid ah baloogyadan oo midkiiba uu ku fadhiyo masaafo gaaraysa shan kun oo kilomitir oo isku wareeg ah waxay ku yaalaan gobolka mudug gaar ahaan xeebaha ku aadan aagga magaalooyinka xarardheere iyo hobyo halka midka kalena uu ku yaallo gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan xeebaha ku aadan magaalada baraawe heshiiska shidaalka ee kooxda riddada ay la gashay dowladda turkiga ayaa dhigaya in saamiga qaybta ugu badan ee shidaalka oo boqolkiiba sagaashan ah uu turkigu qaadan doono halka inta hartay oo boqolkiiba toban ahna la siin doono kooxda ridada sida laga soo xigtay wasiirka betroolka iyo macdinta xukuumadda ankara ninka lagu magacaabo alba arsalaan beerakhtaar sidoo kale sharikadda maraykanka ka socota ee costaline exploration waxaa iyadana loo gacan geliyey ugu yaraan toddoba baloog oo isla gobolladani ah waana in ka badan intaba la siiyey dowladda turkiga sida uu sheegayo aqoon-yahan cabdisalaan xaaji ismaaciil xasan daaqadu ka tuuray hadda sababtoosoo heshiisyada uu galay toddobadii ceol uu qoladan u saxeexay soma oil labalaba milyan baa laga qaatay ceelkii waa afar iyo toban milyan soomaa afar iyo toban milyan baa laga qaatay gobolada ay ku yaalaan waxa eedu lama sheegin oo maarta barketii waa la tuuray marka shirkadihii wax qodi jiray oo dhan bannaankay saagan yihiin waxay sugayaan shirkadahan yaryar loo qaybinayo marka meelahoodii haddii la siiyo way xakad bay saari lahaayeen marka waxaa la yidhi dalku force major bu markii hore ku jiray force major wuu ka baxay xasan wuxuu ku dadaalay dhulkii force majorad galay somail baa calaamadisay oo hadda badaha maarata saasay rinji cagaar ay mariyeen haddii maamkii ay mayn hayne marka intii force major gashay may taaban ee wixii ka shisheeya sharikadda sahamiinta ee costaline exploration si la mid ah dowladda turkiga waxay iyaduna qaadanaysaa saami gaaraya boqolkiiba sagaashan sidaba uu daabacay wargeyska inta badan ka faallooda arrimaha dhaqaalaha the bloomberg business weg oo ka soo baxa waddanka maraykanka dowladda markii ay gelayso heshiisyo betrool waxaa looga baahan yahay inay lahaato shuruucyo badan oo ay ka mid yihiin sharciga shidaalka iyo midka cimilada haddaba kooxda riddada soomaaliya iyaduu ma leedahay shuruucdaasi marka ay heshiisyo betrool galayso waa kan aqoon-yahan cabdisalaan xaaji ismaaciil oo arrimahaasi ka hadlaya xilliga xasan marka wuxuu bilaabay soma oilkii in la sameeyo iyadii inuu mataqaanaa uu siiyo maaratay kontraada u siixo iyaduna waa mid hadda la dhisay marka saddex waxyaabood haddaadan lahayn shidaal heshiis ma geli kartid saddex waxyaabood haddaad energy policy haddaadan lahayn oo dowladdu leedahay brioritiga iyo environmentiga iyo qawaanid wax badan baa energy brioritiskaaga waxyaalaha energy policy waxyaaba badan baa lagu qeexaa waa inuu qoran yahay hadduusan jirin petroleum law sharciga petroleumka hadduusan jirin ma mataqaanaa ma saxeexi kartid hadduusan agency for petroleum hadduusan jirin ma samayn kartid saddexdan laamood baa loo baahan yahay markaa heshiis galayso xasan saddexdii oo aan jirin buu heshiis gale oo buu saxeexay markaasaan qaylinona war wax what's going on petroleum law ma jiro agency for dowladda hashay laakiin ciddii fulinaysaa sida sacuudi ay haramka shaqo ku leh sida haramkaoo kale waa in hay-addu jirtaa oo federaalku leeyahay marka ma garatay marka waa ti wixii uu iska wada saxeexay soma oil waa ti laga daba tegey marka xasan wuxuu ku tegey shirkad yaro broker ah oo shisheeye leeyahay isagana sheer la siiyo iyo arinta kaleeto very importantiga ah waxaa waaye oo aan xaqalqalin geedka la yidhahdo laba milyanaa lagu qancaya meeshan war laba milyan si aad ugu qancda adigoo dalka dhanba leh shirkad yar inaa laba milyan oon qodi karin iyadii baa wax samaynaysa tegaysa oo saxeexaysa sidee baad mataqaanaa laba milyan iyo wax kalkoos aad ugu qaracda tan iyo markii sharikadda t g s ee norway laga leeyahay ay shaacisay in soomaaliya ay leedahay keed shidaal oo gaaraya soddon bilyan oo barmiil waxay durbadiiba soomaaliya soo jiidatay indhaha caalamka iyadoona noqotay meel ay isha ku wad hayaan dowladaha caalamka sharikadaha maalgashiga iyo kuwa shidaalka degenaansho la'aanta ka jirta gobolka bariga dhexe iyo colaadda ka dhex qaraxday ruushka iyo yukrain ayaa sidoo kale ahmiyad weyn siisay shidaalka soomaaliya oo loo arkay dal leh xeeb istaraatiiji ah sida badweynta hindiya gacanka cadmeyd iyo badda carabta kaabigana ku haya badda cas iyo baabilmandab bishii noofembar ee sannadkii hore ee labadii kun afar iyo labaatankii waxaa magaalada muqdisho ku soo xirtay mid ka mid ah maraakiibta cilmibaarista shidaalka ee dowladda daaqiyadda ah ee turkiga kaasoo la sheegay in muddo toddoba bilood ah uu sahmin iyo xog ururin ku samayn doono xeebaha soomaaliya calaamadayn doonana halka laga mudayo dhowr ceel oo shidaal ah oo laga qodayo badda soomaaliya haddaba goorme ayay soomaaliya ka mid noqon doontaa dowladaha shidaalka dhoofiya xilligeese ayuu ku beegan yahay in la soo saaro shidaalka waddankan maxaase ilaa halkan soo gaarsiiyey wakhtigan oo ay dunidu ku jirto geeddiga ay uga guurayso adeegsiga shidaalka su'aalahan iyo kuwo kale oo fara badanba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka sahanka dhaqaalaha ee toddobaadka soo socda inshaa allah toddobaadkanna barnaamijka intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa kulan dambe ayaa inoo ballan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها